الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار wuxuu kitaabu yahay dikrigii iyo xuskii ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkiisii iyo baryadii la bari iyo ducadii iyo waxyaalihii kuba yimi watawbati towbadii walistikfaari istikfaartiiyo ilaahay oo la weydiiso dembi dhaaf bal adugu umuuraha oo dee axaadiis kala duwan oo badan ee kuba soo aroortay ayuu kitaabkiisii yahay kolley abwaab badan ama abaab kala duwan baa inoo iman doonta biidn illaahi tacaala intaan dee kitaabka ku jirne baabulxasi calaa dikri llaahi tacaala waa baabkii ugu horreeya kii koobaad boorintii la isku boorinayey ilaahay dikrigiisa kolley dikriga dee fadligiisu waxyaalo badan baa inoo dambeeya xadiidkana dee xasigiina waa ku sugan yahay fadliga dikrigu leeyahay iyo inuu dee bal matalan taasna way nooguba sugnaanaysaa ee bal iyadee boorintii laysku boorinayey laysku adkeynayey ilaahay subxaanah watacaala xuskiisa in la badsado hadduu yahay dee sir ahaan iyo calaniyaba taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybaة bnu saciidi وزuhayr bnu xarbi wاlafd lqtaybata qaala xadaثna jariir can اlأcmaشh can abi صaalح can abi hurayrata qaala anahu qaal iyada sanadku waa dadkii dee inagu badnaa aynu garanayno wuxuu hi abu hurayra qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi yquul اllahu caza wajal ilaahay wuxuu ku qowlayaa oo ilaahay wuxuu yidhi ana cinda dani cabdii bi way waa xadiid axaadiisi qudsiga kaa mid ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu rabbigii kaba wariyey oo ilaahay baa yidhi cibaaradan yaquulu llahuna bacda salaf bay ka soo naqliyeen inay yidhaaheen lama odhanayo dee in la yidhaaho qaala llahu tacaala mudaarica hasi waxay ka yar joogsadeen laakiin way inoo soo noqnoqotaa oo waxa weeyaan taasa wax ishkaala iyo wax ba'si oo ku sugan iyo maba jirto waa tan xadiidkan inooguba sugan ilaahay baa wuxuu ihi ana anugu cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtii ayaan kuba sugnay bi aniga uu ii maleeyo oo addoonkaygu wuxuu filanayo aniga igaba filanayo ayuun baaban ana oo agtayda kaba helaya wa ana aniguna macahu maciisaan ahay xiina yadkurunii marka uu xusayana isagaan maciise ahay taas baa ilaahay yidhi bal kolley waxaa la arkaa xadiidku waanu inoo soo noqon doonaa in sha allahu tacaala haddii casharka caawana waa kan inooguba sugan ilaahay baa wuxuu uhi ana cinda danni cabdii b danigu dee kolle waa wixii uu shaksigu rabbigii kaba filanayay ee uu xaggiisa kaba malaysanayay baa ilaahayna u xaqiijinaya oo agtiisa kuba mudanaya kaba helaya oo kalba wixii uu xaggayga kaba fisho ayuun baana agtayda uu kaba helaya baa xadiidka macnihiisu yahay bacd alculamaa waxay kuba fasireen dee bilgufraani lahu ida stakfar waaba addoonkii hadduu markaa uu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo dee ictiqaadsan yahay yaqiinsan yahay ama uu rajaynayo dee rabbigii subxaanah watacaala dembigiisa inuu dhaafo ama hadduu toobad keeno macsiyadiisii ka toobad keeniyo dembigii kaba toobad keenay toobadkeenkiisa ilaahay inuu kaba aqbalo uu rajaynayo taa filanayo oo uu jaanibkaas haddii uu ilaahay baryayo uu wax weydiisanayo ilaahay ducada inuu kaba aqbali sii xadiid kuba yimi udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba macnaa ilaahay barya idinkoon shaki idinkaga jirin idinkoo yaqiinsan rabbi inuu idiin ajiibayo waayo isagaa yidhi udcuunii astajiib lakum oo markaa uu ducaysanayana dee uu filanayo ilaahay subxaanah watacaala inuu ka aqbalo taa rajaynayo ama lafdiga xadiidku waaba layna farayo inagoo yaqiinsan in ilaahay naga aqbalayo inay saa ku ballan qaaday inay ducadeed noqoto bal arrinku hadduu taa yahay ee ilaahay subxaanah watacaala umuurahaas buu agtiisa kaba helayaa oo u xaqiijinaya taaba weeye bal adu kolley macnuu waa rajayntii ilaahay subxaana wa tacaala la rajaynaya naxariistiisa fadligiisa ijaabadiisa iyo aqbalkii iyo cafigiisa uu ruuxu filanayey e umuuraha haddii lagaba helana ruuxu waa ruuxa ilaahay naxariistiisii filanayo ee aan fadligiisii iyo kaba quusanoo haddii aan taa lagaba helin waxay noqonaysaa quusasho naxariistii ilaahay lagaba quuso iyaduna dee dunuubta waaweyn kuwooda u waaweyn bay kaba mid tahay in ilaahay subxaana wa tacaala lagaba quusto welibana ruuxu markaas xadiid inoo dambeeya kitaabkay kuga iman doontaa laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna bilah oo weliba markaa dee raji guud ahaan waa la isfaraya laakiin rajahaasi hadduu intaa uu ruuxu dee iskaba caafimaadka qabo acmaashii lana imanaye macsiyana uu halis u yahay rajo un uu saafi yeelo oo markaa khawfkii iyo macsiyadii waxyaalaha qalbigiisa ay kaba baxaan hadhowtaasi waxaaba dhici karta inay kuba rido isagoo dee macsiyo iyo xumaantii samaynaya inuu yidhaha haddana ilaah baa kafuuru raxiima sida dee markaas oo taasna waa khada weyn iyo khalal weyn oo kuba imanaya in isaga jaanibkii marka uu laakiin xanuunsanayo ama uu isleeyayo waad dhimanaysaa iyada markaa inuu saafi yeelo uu badhax tiro rajiyi ilaahay naxariistiisa uu rajaynaya sida xadiidkaa inoo dambeeyo kitaabka kuba iman doonaa uu kuba yimo weli waktigaasna waa ta laba sii filaye bal haddaba addoonku kolba wixii ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa uu kaba fisho ayaa rabbina u xaqiijinaya laakiin taas macnaheedu maaha intuu acmaashii faraa ka qaado macsiya waxyaalaha laba yimaada inuu markaa yidhaaha taasi waxa weeyaan ilaah baa naxariistiisa aan rajaynayaayo ilaah baa kafuuru raxiima iyada taasi wa markaa waxay noqonaysaa un ruuxa dee waa mukhaalafo wixii shareecadii layna faray laba khilaafayo iyo cinaad bay noqon oo taasi tii loo jeeday maha waa ruuxa camalkii saalixaa la imanaya ilaahay baryaya ilaahay xusaya wanaagna kaba fishataan ana cinda danni cabdi bi wa ana aniguna macahu maciisaanay xiina yadkuruni kolley waa maciyo khaasa weeye maciyadii caamka ahayd ee ilaahay dhi wahuwa macakum aynamaa kuntum ee ixaadiya cilmi ahayd taas maya waa maciyo khaasa ou dadkan ilaahay xusaya macooda yahay oo dee tawfiiqiisa iyo naxariistiisa iyo hidaayadii iyo icaanaya buu macooda ku yaha waa maciyo khaasa markaa uu ixusayana ana maciisaan ahay in dakaranii hadduu ixiso fii nafsihi nafahantiisa waa sir ahaan iyadoo cid ogi aanu jirin ama dikrigii qalbiga haba noqoto ama carabkaba ha kaba xusee laakiin uu khaali yahay cidi aanay maqlahayn uu ilaahay subxaana wa tacaala xuso dakartu anna waan xusayaa fii nafsii ayaan kaba xusayaa oo aniguna waa dee camalkiisii wax laba mida fii nafsi kolley cibaaradan ama kelimada nafsina aimada qaarkood waxay iyagu dee kuba tagaan in meelahan ama qur'aanka ay kuba timi ama axaadiista ilaah loo idaafeeyey inuu bimacna daat yahay waa sana behaqi oo kale iyo dee qolooyin kaba horeeyey iyo ibnu taymiye iyo ay nafsiga kuba fasireen daatadii oo ilaahayna subxaana watacaala dee daata xaqiiqiyu leeyahayba ay kuba fasiraan aimo kalena waxaabay iyagu kuba fasiraan sida ibnu khuseyme iyo isna nusuustan qur'aan iyo xadiid bale waa ururiyaaye kitaabkiisan kitaabu tawxiid inay tahay un dee sifo ilaahay subxaana wa tacaala aan u sugayno isaga u sugan sida sifaadkaa kaleba oo kole dii ilaahay qur'aankii ay kuba suganta oo ilaahay isagu sugay in rasuulkii isigna uuba sugay waxbana aan wax kale yaan laguba xambaarin bee taaba ay tahay ee labada qowlbana nafsi wixii loo yaqaanay makhluuq ama dee tan bedanka laba socotee dee aan ruuxdaba nidhaahna ama iyadoo bimacnaa deb uba timaada iyo waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala wixii makhluuqaada sifaadkoodii waa ka nasahan yahay oo magac ahaan inay ku kulmaan mooye wax calaaqo kaba dhexaysaa ma jirto laysa ka mithli shay uno wixii iyada makhluuq iyada uba ahaa ama makhluuq ahaan laguma fasiraya ilaahay subxaana watacaala maayo lakiin kayfiyadeedu say tahay xaqiiqadeedu maxay tahay taa iyada war uma hayno ilaah baaba waan u bandhigayna lakiin sida kale waa la sugaya un bal dee aimadahan sheegaya sidaa behaqi iyo ibnu taymiyana iyagu tay u isheen waxay nafsiga halkan indiya iyo meelihii ay kuba timima bimacnaa daat laguma fasiro ilaahay daatadiisii dee xaqiiqi ahayd haddaba waxa weeyaan anigaa xusaya oo dee fii nafsi baan kuba xusaya dee kollayna xuskaa ilaahay xubasayo waxyaalaha kaba dhalanaya kaba imanaya mujaazaadkii uu camalkan kaba abaalmarinayey dikrigan kaba abaalmarinayey iyadoo dee waxa weeyaan cid kale aanu ogeysiin uu ka u qarsoon yahayba falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun taas baabay noqonaya ilahay wuxu uhi dakartu fii nafsi wain dakaranii hadduu xuso fii mala-in jamac dhexdood oo iyadoo dad ay la joogaan buu ilaahay subxaana wa tacaala xusay dakartu waan xusayaa ana fii mala-in jamaaco hum khayru minhum dee waa almala laclaa oo malaa'igtii taasoo kale oo dee xuskaasna waa fadligiisan iyo wanaaggan uu laba yimi halkaa ilaahay inuu ku ammaanuu fadligiisa muujiyo iyagana amra dee bal jacaylkoodiisa aynu soo marra iyo dee ammaantiisa iyo fadligiisii looba muujiyo taaba weeye dakartu fii mala-in hum khayru minhum wain taqaraba hadduu dhowaado minii aniga shibran taa ka ii dhowaado taqarabtu ilayhi xaggiisa waxaan u dhowaanayaa diraacan diraac oo ruuxuu wixii uu laba yimi ee daaco ahaa kolley xagga ilaahay wuxuu kalaba kulmayo ee qurbigiisa iyo qurbigaa lawaasimtiisi iyo naxariistiisa iyo mujaazaadkiisa kolley isku mid noqon maaya waa wixii kaba badanun weeye waatan aan ognay xasanadii ruuxa ilaahay inu kaba abaal marinayo bicasharati adcaafiha ee bal ruuxii ii soo dhowaado taako dee wuxuu ilaahay ugu dhowaanayaana waa iimaankii iyo daacadii iyo umuurahaas uguba dhowaanaya macnaha daaco kooban baabu laba yimi taqarabtu ilayhi waan u dhowaanayaa diraacan waa intii in ka badan weeye oo dee kolley walow axaadiisii kale iyo qur'aankii baan kaba qaadanayno mujaazaadka ilaahay subxaana wa tacaala dee man jaءa bilxasanati falahu cashru amhaaliha kolley dirac iyo shuri haddaan eegnana dee saa isuma qaabilayaan oo dicfayn un oo jaanibkan kama qaadanayno ilaahay bal qurbigiisu dee waa ka badnaanaya un isaga intii qurbigiisu addoonkan ahaa wain taqaraba ilaya diraacan diraac hadduu isoo dhowaadana taqarabtu minhu baacan baac baan u dhowaanaya baacna kolley waa labada diraac oo la kala bixiyo idaa intaa laabta taas baa baac lagu magacaabaa waana dee intii hore in ka badan un wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi isagoo xaal uu soconayo macnaha juhdigii daacada iyo wixii uu laba imanaya intii hore ka badan weeye kolley daacadii buu ilaahay uu markaasoo markii hore daaco yar buu laba yimi waa kordhiyey daaco intii ka badan buu la yimi oo dee intii karaankiisa ahayd juhdigiisa ahayd daaqadiisa ahayd buu daaco uu laba yimi ataytu ana waan u imanaya harwalatan deg deg iyo harwalo ayaan uguba imanaya bal xadiidku duruq buu leeyahay kolley kalaamka imaam nawowiya halkan ay yidhaaheen iyo barhkoodna waan yar qaban doonaaye laakiin duruqdiisaan yar dhamaynaynaa xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyata can ilacmashi bihada اlisnaadi walam yadkur muu sheegin isagu eg abu mucaawiya riwaayadiisana acmash uu ka wariyey markii hore jariir ibnu cabdilxamiid baa acmash kaba wariye wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minhu baacan waa jumladaasun intaa muu sheegin intii kale laakiin uu sheegay xadaثna mحamed بn raafici qaala xadaثna cabdالraزaaq qaala xadaثna macmar can hamaam bni munabihin qaala hada ma xadaثna abu hurayraةa can rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalama fadakara wuxuu sheegay axaadiiثi axaadiiث buu sheegay abu hurayra dee iyaguna waa صaxiifadii wada socotay axaadiiث badanna ay kulansatay minhaa waxaa axaadiiثa kaba mid ahaa waqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam in allaha tacaala qaala wuxuu yidhi idaa talaqaanii hadduu ila kulmo cabdi addoonkaygu bishibrin taako talaqaytu ana waxaan kula kulmaa bidiraacin waa intii in ka badan diraac waidaa talaqaanii hadduu ila kulmo oo igu qaabilo wayan istaqbalanii watalaqaanii bidiraacin diraac daacadii iyo dee intii buu ijtihaadkiiya buu kaba badiyey intii hore talaqaytu ana waa la kulmaa bibaaci baac baan lakula kulmaa waidaa talaqaanii bibaacin baac hadduu igula kulmabana ji'tuhu waan u imaadaa ataytuhu waa taakiid markaa taakiid laf dee afsiyana maaha dee waa xaggii macnahay iskagaba mid yihiin kolley nusqooyinka qaarkoodna waa sii dhacday oo ji'tuhu ataytuhu intooda badan barhkooda waxaa dhacay un ji'tuhu biasraca barh waxaa dhacay ataytuhu biasraca oo labada midoo dee aad bay uga waadixsantahay tan eh laakiin tanna waa taakiidun oo ji'tuhu waan u imaada ataytuhu biasraci inta in ka deg deg badan waa intiisi halkii hore harwalo lagaba cabiray ayaan uguba imaadaa taas buu ihi bal kolley xadiidku dee waa inoo dhammaaday xadiidkuna waxaa inoogu sugan fadliga aada iyo aada u weynee dikrigu leeyahay kolley waa si caama imika dikrigii haddii la yidhaahna dee abwaab baa inoo iman doonto oo dikriga qaybo kaba mida iyo bal matalan juziyaadka dikriga kuwa kaba mida in sha allahu tacaala inoo iman doone laakiin fadliga dikriga ayaa inooguba sugan dee ama ha noqdo taa dee siriga xadiidka inooguba sugan in markaa ilaahay yihi wain indakar in dakaranii fi nafsi ama mid san oo kale xalqa ha noqoto malad ilaahay iyaguba xusaya haba noqotee ruuxu uu kaba dhex xuso kolo dee arrintu ikhlaas iyo waxyaalahaas dee ruyo aan riyo iyo aanay ahayn sumco iyada hadday dee istuus a lagu arka ay tahay fadliga ma yeelanaye bal xadiidka waa inooguba sugan yahay kollay fadliyo badanna in sha allahu tacaala waan arki doonaayo axaadiida dambe inooguba iman doonta umuurahan marka la eego xagga ah dee fadliga ilaahay iyo naxariistiisa badan ee ruuxu uu laba kulmayo daakirka ahaa ma ruuxii guud ahaanba daa'ica ahaa ee rabbigii adeecaya ruux kastoo daaco ku jiraana waa daakir illah kii salaada tukanayay nin ilaahay xuseeyo weeye kii soomanaa ilaahay buu xusayaa kii xajayay kii sadaqo la baxayay kii camal kaloo khayro limanayo horta ruux kastoo ilaahay subxaana watacaala daacadiisa ku suganba waa ruux ilaahay xusayo daakir illah taasba waa inooguba sugan tahay xagga marka la eego dee bal nafsi iyada taa waan horreysiiyey intan xadiidka inooguba soo aroortay oo ah shibriga iyo diraaca iyo umuuraha kolley xataa basharka marka ay tahay shaksigan mudiica marka ay tahay taakadan iyo diraacan iyo socodkan iyo waxay cibaaro ka tahay daacadii uu laba imanayey oo daacadii baa kala badanuno dee hadduu sii siyaadiyo ijtihaadkii daacada oo uu badiyu dee xaddaa dambeba gaadho dee socodkaas lagaba cabirayna daacad kastaaba imaka kolba masjidka hadda waan usoo soconaayo xajkii waa loo socdaa jihaadoo daacooyin socod ku jiraa waa jiraan imanka markan aan sujuudayno aan rukuucaynayo taasoo kale ama camal kaloo khayra laba imanayo waa daacadii un dee mashigina ma jiro laakiin guud ahaan waxaa loo jeedaa waa mash daacadii dee uu ruuxu laba imanayey de waxa weeyaan ama mid sayr qayb kaba midayay ha noqoto ama yaanay noqoninbe waana sidiida ay u kala badnaayeen in fadliga iyo wuxuu laba kulmaya ay u kala badnaanaya horta taasba wey marka halkani waxa weeye kolley ay imo dee maaziri iyo qolooyinkii kitaabka sharxee qordobi iyo imaam nawowi iyo dee qolooyinkii kale sharxay oo dhamiba dee kolley imaam nawowi halkan mooye riyaadkana waa kuba yidhaha meelo kale oo kitaabka kaba mid oo cibaaraadkani ay kuba yimaadeen waa kuba yidhaahay waxa arrinta ay kaba dhigaanuun in macnuhu macno tamhiil yahay oo ruuxu hadduu daaco laba yimaado yar ajrigu helayay imika halkan maaha taxdiidkii cashrata amhaal iyo in kaba badan taa iyada kama qaadanayno waayo intani taa isuguma qaabilayso laakiin bal daacadiisii yarayd fadli iyo sawaab aada u badan buu ilaahay xaggiisa kalaba kulmaya markuu daacada ziyaadiyena ajrigii iyo sawaabkii waa usii kordhayaa kolkuu sii badiyana tii kale eeyo wixii uu laba kulmayo xagga ilaahay kalaba kulmayay ayaa aada iyo aada uba badnaanayo oo looma baahinayo umana baahanayo inuu intaa haddana sii kasii badiyo bal naxariistii ilaah iyo fadligiisii arrinku bal taas baa adigu uu mithaal ama uu yahay taas bay dee guud ahaan kollay qolooyinkii kitaabka sharxay xataa barhkood mucaasiriintiisa saaxiib araxiiq almukhtam kitaabkiisa minat lmuncim iyo lahmayn sheekhan moxamed amin iyo waanasay dee aimo kale kuba tegeen ayaa dee qurbigan addoonku ilaahay u dhowaanaya waa daacadiisii laakiin qurbiga ilaahay iyo dhowidiisaasi walow lawaasimtiisii ay kaba mid tahay ixsaankan iyo fadligan iyo sawaabkan haddana sida dee qurbiga umuuro kaloynu kitaabkaba kuba soo marro aanidhi sideedaa laguba sugayaayo dee ilaah baa subxaana watacaala ama isku sifeeye ama rasuulkii dee nuzuulkii oo kale iyo bal umuuraha kale afcaasha dee bal maalan ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa ah ee aan sugayna afcaal makhluuqna aan shabahayn tii un baa waxa weeye lagalaba mid dhigayaayo waa dhawidiisa isagu u dhowaanayo addoonkiisii isaga adeecayay ee isaga caabudayay uu dhowaanayo ama kayfiyada qurbigaas dee qurbigii baan sugaynaa waana umuurahana taasay cibaaro kaba yine laakiin kayfiyada iyo xaqiiqada dee tii ibnu aadamna la mid maho tan addoonkii la mid ma aha ama inaguna waxaynu dee fahmkeena iyo garashadeenna kuba gaadhayna maahe dee sugiddaa wixii ka badan aynu sugnay oo inagu halkeenan aynu aqoon iyo faham iyo wax ku gaadhi karnaa ma jirte mana garanayno xagga kayfiyadeeda ilaah baan markaa kayfiye ahaan iyo xaqiiq ahaan u bandhigaynaa bal taasna waa qowlka labaad ee halkan aimadu ay leeyihiin wey kolleyna waa umuurihii aynu saba arki jirna wey ee halkan kolley ma aha un raggan mutaakhiriinta uma jeeda dee bal qaadiciyaad iyo kaba bilaabme ibnu qutayba hore iyoba de waa umuuro ay kaba dhigeenay baab taqriib iyo tamhiil ay tahay oo xagga marka la eego daacada la imaatinkeeda iyo waxaan daacada qaabilaya fadli iyo sawaabi inaanay dee qadarkii daacada un aanay ahayne aad ay u kala badan yihiin oo ruuxii wixii uu laba yimi fadli ka badan iyo sawaab badan iyo ixsaan badan uu ku helayo xadaثna umayaة بn bsam bsam alcayshiyu qala xadaثna yزيid yعni bn zurayci qala xadaثna rawx bn اlqasim can اlcalاayi can abihi can abi hurayrata qaala kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi waxaa yasiru mid socda fii dariiqi makata maka wadadeedii ayuu socday macnaha ujeedadu maku kusoo jeeday dariiqa madiine iyo dee adigu madiine iyo maka intaa u dhaxaysa ayaanu hayo waddo uu de adigu uu soo jeedo maka ayuu socday famara wuxuu maray calaa jabalin buur yuqaalu lahu lagu magacaabo jumdaanu waa buur kolley intaa u dhaxaysa kuba taalo reer aslamiyana ay degi jireen taas buu soo maray rasuulkii ilaahay faqaala wuxuu ihi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh siruu socda ayuu ihi haada kani jumdan waa buurta magaceedii waa jumdan oo buurtii jumdan la odhanayey ayuu ihi kan dheewayn markaasaa muxuu raaciyey sabaqa way dheereeyeen oo dadkii kale ka dheereeyeen weeye naxariistii ilaahiya fadligiisi iyo sawaabkiisii weeye waxay u dheeraynayaan iyo dee darajaadkii sare almufariduuna waa kuwii dee in badan ilaahay xusayay siuu rasuulku inaguba fasiri doono bal taas buu yihi tafsiirkiisa aan sugne sabaqa almufariduuna macnaa way dheereeyeen oo darajaadkii saray u dheereeyeen waxa weeye kuwii mufaridiinta ahaa qaalu waxay idhaaheen dadkii la socday wama almufariduuna yaa rasuul allahi maxay yihiin kuwa iyagu mufaridiintii wax keli yeelaya rasuulkii ilaahay ow qaala wuxuu ihi aلdaakiruuna اllaha kaiirا wالdaakiraatu aلdaakiruuna allaha waa kuwii iyagu xusayey ilaahay kaiirا in badan xusayey iyo wالdaakiraatu ay wالdaakiraatu huway waa kuwii iyaguna dumarka ahaayee dee in badan iyaguna ilaahay xusayey kuwaa weeye oo dadkii xuska badnaa ilaahay dikrigiisa laazimayey kaa isagu ku mamanaayee badsanayey darajaadkii sare iyo maqaamaadkii sare ayay u dheereeyeen taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal marka almufariduuna kolley intooda badan waxay ku dabdiyaan waa saa imaka inoo xarakaysanaan aqriayo waana jiraan barhkood mufriduuna halkan oon fa'dii la reebo ra'diina laba shadin ee waxaanay sooba naqliyaan bal far farada rajulu iyo farada iyo afrada oo macnaa waa gooni yeelay ama waa gooni noqday oo kala macnuu noqdo dee dadkii aqraantiisa ah iyo dadkii ayuu kalaba gooni ka gooni noqday taasba ama ha noqoto waxaanu la gooni noqonayaa dee waa in khayrka iyo daacad iyo umuurahaas bay tan bay soo naqliyaan luqa ahaane rasuulka ilaahay baa inoo fasiray oo wuxuu inoogu fasiray mufaridiintan uu sheegay inay dheereeyeen ay dadkii kale kaba dheereeyeen halkay u dheereeyeenna waa darajaadkii sare ayay u dheereeyeen inay yidhihin kuwaa ragga ahee in badan ilaahay xusaya iyo iyaguna dumarka in badan ilaahay xusaya dee kolley kuwa waatan suuratu axzaabna adaakiruuna allah iyo kuwa dee rag iyo dumar ba ilaahay xusaye dee bal dad sifaad kaloo dadka mu'miniinta ay lahaayeenna laba socotay oo wixii ay mudanayeenna aayadda akhirkeeda kuba yimi oo taa inooguba sugnaatay inoogu soo aroortee bal waxa weeyaan waa kuwaa weeye oo dadkaas bal markaa kolley waxaa iyada inoogu sugan fadliga dikrigu leeyahay dikriguna dee waa sidaan nidhi daaco kastoo ilaahay uu ruuxu kulaba imanayo ku adeecaya horta waa dikri ilaahay dee dikriga inoo iman doona ee badanna waaba kii dikrigii lisaaniga ahaa in markaa ruuxuna hadduu bal ilaaliyo suu markaa kolley fato uu lahaa ibnu salaax kuba timi iyadoo la weydiiyey qadarkuu ku noqonayaa ruuxu mid ilaahay xusay in badan oo ibnu salax oo kale fatwo uu lahaa ayaa hadduu laazimo buu leeyahay adkaartii soo aroortay subax iyo galab iyo waqtiga laba seexanayo iyo adkaaraha kale dee aan u tegi doone ama tasbiix leh ama tahliil leh barhkood cadad xadaysan oo fadli badani ay soo arooreen umuuraha caynkaas ee dee shareecadu ay la timi rasuulka ilaahay noogaba sugnaaday hadduu laasimuu badsado kuwaas kolley wuxuu noqonayaa min addaakiriina allaha kaiira wadaakiraati kolleyna kitaabka qasdi weyn baa inoogaba iman a'imaduna fadligan dikrigu leeyahay daraaddeed iyo mansiladan weyn uu leeyahay taasoo dee bal way kuba khaas yeeleen dee kutub gaar ahoo adkaarta ay kuba ururiyeen ha noqoto kuwa la socda in dee matalan sida subaxdii iyo galabtii iyo markaa la seexanayo iyo iyo kuwan iyaguna munaasabaad gaarala iyo adkaartii salaad iyo soom iyo waxyaalo kaleba raacayay iyo adkaartan mutlaqa ah ee barhkood aan arki doono intaba dee bal iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaayo dee kutubtaa kuwooda uguba mudanna waxaa kaba mida kitaabkan imaam nawowi raximah اllahu tacaala ee uu la yidhaaha aladkaar ee matalan kitaabkaas kale waa kitaab dabacaad cadiida leh in sharaxa ibnu callani alfutuuxaat الrabbaniya malaa shuraxyadiisa waa kuwa u waasacsan laakiin dabacaad dee walow kuwa la taxqiijiyey si fiican loo taxqiijiyey kuwo kaleba uu leeyahay oo kale oo dabacaadka khaasatan saliim hilaali iyo cabdiqadir arnaud iyo qolooyin kaleba dabacaadka ay leeyihiin waa kitaab dabacaad aada si fiican uba dabdisan oo loo taxqiijiyey axaadiideeda loo takhriijiyey ee kuwo kaloo aada u fara badanna way jiraan oo kitaabka waa kitaab dee laga yaaba malaha warkii sheekhu alifay intii kaba dambaysayna dee aad iba shuuroobo culimaduna ay maqaam sareba gaarsiiyeenoo hadaladooda ay barhkood kaba mid ahayd bicin daaro ashtaril adkaar manaa ujeedada wax kale haddaad weydo ood kuwa iibsato aqalkaaga iibiyo kitaabka adkaar iibsada waktiyada inaga wax qiimada wax malin lagu qadeeya waa dhici karta in kitaabkiiba la siinaye waa iyaga halkii uu kuba joogay hadda waxaan leeyahay maha dee isaga unum alkelimu dayibka ibnu taymiya iyo dee qolooyin alxisn alxasiinka uu leeyahay ibnuljazari iyo kaa naftiisa waxa sharxay shawkaniyo tuxfatu dakiriin kitaab la yidhaho isna madbacaysan oo sharaxa ayuu kuba sharxay iyo dee adugu aimo kaloo kala duwan baa le bal waxaan leenahay waa mansilada iyo ahamiyada uu leeyahay adkaartu ayay aimadaasi u cinaayoodeen si ay ruuxii ugu soo ururiyaan ama adkaartii muqayadkayd ha noqoto adkaarta bal matalan mudlaqa haba noqoto fadligeedii iyo adkaardii a waxyaalihii soo arooro dee kutubta dee raggii kaba horreeyey waxaa dee ibnu marka la eego nasaa-i oo kale iyo kitaabkiisan camal ulyomi walayla ama kutub dhan baa jirto magacaa le isaga iyo ibnu sunya ay leeyihin waana madbacaysayin oo ay magacan iyagu halkan dee kuwan dambe magacyo kale ay u bixiyeen waxay kaba dhigeen camal lyomi walayla ujeeddadu habeenkii iyo maalintii ruuxu wuxuu laba imanayo ee adkaartaas ahayd weeye iyo daaca umuuraha caynkaasa waxaan leeyahy waa kutub markaa ruuxa xaafisku noqonaysa dee uu ogaanayana bal adkaartii jirtee waaridka ahayd gees kalena markuu fadligeeda iyo taasa malaa uu noqonayo inuu badsado weliba dikriguna tu kaga duwan yahy waxyaalaha kale waxaa dhici karta haddaad salaad isaga isla tuko dee waxay kaaga baahantahay inaad u faaruq noqoto bal dee waxa weeyaan waxyaalo kale isaga dikrigii haddii aad dee jiifto iyo haddaad socoto iyo bal haddaad hawl kala qabanayso iyo wax kastaba oo waxa aan kaa xidhmay inaad laba imanayso xataa ilaahay dee jihaadka dhexdiisii ayuu amray in ilaahay in badan laba xuso iyadoo ruuxu dagaalamayo laba iman karaayo waa shaygaa dee ruuxu si kastaba uu laba iman karo hadduu isagu yaraysiy hadduu badsadaba adugu waa aan wax xidhaya aanu jirin wakti kastana laynoo jideeyeyba ee bal markaa kuwaas adaakiruuna allaha kaiira wadaakiraatu qolooyinkina sharaxaysa aniga cibaara ii yar dhacday xadiid buu soo qaaday in laftii oo riwaayo uu inoo fasirayo ah dee laakiin horta rasuulka ilahay kol hadduu inoo fasira wax kale uma baahnin barhkooda mufariniinta yidhahdo dadkii la da-da ahaa intay dhinteen ayay keligood hadheen oo ujeedadu dadkii cumrigoodii baa dhammaaday iyagii baa cumrigoodii dheeraado intay hadheen bay waqtigaasna ilaahay xusayaan kuwaas be laakiin rasuulka ilahay waxay nooguma fasiray aqraabtiisaaba joogtay kaa dikriga ilaahay badsaday rag iyo dumarba wuxuu igu ii qoran aniga halkan riwaayo hum ladiina ihtazuu fii dikri اllaahi saasaa ii taala macnaa waa xadiid kale riwaayu fasiraya wuxuu macnahan tan buu inooguba fasiraya lafdigaas buu kuba fasiray ay lahijuu bihi ihtazuu aniga kolley waa kitaabkayga hadda ila mitina waa khada madbacadeedun waayo xadiidku waa xadiid jiro oo dee axmed iyo ay wariyeen in lafsana uba yimi in sabaqa almufaridunana ay kaba horeysay tafsiirkiina tan uu noqdaye laakiin halkaa za-da unbaa ra ah oo macnahan lahijana macnaha saaba la yidhaah bal lafdiga imaam axmed qoloy laba meelood buu ku wariyo meelna kan inaynu hayno buu ahaa sin aynu hayno meel ka horeysana labaduba musnadka abi hureyre weeyaane lafdigane hum aladiina uhtiruu fi dikri llahi lafdigu saasa uhtiru macnaa ra-un halkaa lagaba dhigo marka waxaana la yidhaha uhtira fi kada malaa iyadoo majhuul loo bineeye laakiin macnuu musame yahay oo macnaa waa lahija bikada weeye waxaasuu ku maman yahay oo had iyo goor ku mashquul yahay bal waxaan leeyahay un halkaas za-da hadday idinkana idin taalo ra weeye xadiidka ra weeye xadiidkuna waa xadiid axmed iyo ay wariyeen uhtiruuna lafdigu ahaa bal dee kutubta qaarkoodna waxaa dhacay bedelkeeda istahtaru oo siin iyo ta ziyaadi ay kuma sugantao la macno waa kuwa ku maman bay noqonaysaa had iyo goor carabkii ku haya ee carabkoodii kuma badayay ilaahay xuskiise bal waxaan leeyahay inu za-daas hadday idiin taalo kolley xadiidku maaha sidii uu ahaa weeyaane ra' buu ahaa macnuhuna waa kaan inoo sheegayo babun fii asmaa illahi tacaala wafadli man axsaaha ilaahay magacyadiisa iyo ciddii badabdisay ama koobtay ee axsaahana xadiidka inooguba iman doonta aan fasiri doonaa in sha allahu tacaala bal waxay culimadu yidhaahana eegi doonaaye fadliga uu leeyahay xadaثna cmr الnaqid وزuhayr بn xrb وbn abi cmra جamيعا can sufyaana wlafظ lcmri lafdiga cmr bn mحamed baa leh oo wuxuu yihi cmr xadaثna sufyaan bn cuyaynata عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل للahi ilaahay waxaa u sugnaaday تiسcaة وتiسcuuنa اسmا sagaal iyo sagaaشhan magac baa ilaahay leeyahay man xaفiظhaa ruuxa isagu kooba me xifdiya baan ujeedaa dee lafdiga waa kaase waana lafdigii sain bal matalan dee axsaahana way noogu sugan tahay xadiidka duruqdiisa un bay nooguba sugan tahay man xafidaha ruuxa xafida sagaal iyo sagaashan kaa magac dakala aljannata jannada wuu gelayaa jannaduu gelayaa wain allaha ilaahay witrun keli weeye yuxibu waanu jecelyaha alwitra witrigaana wuu jecelyahay ilaahay o fii riwaayati bn abi cumara man axsaahaa ruuxa kooba asmaadaas kooba wuxuu leeyahay jannaduu gelaya bal xadiidku waana xadiis dee alfaadiisu koobantae laakiin culimadu kollay barhkood sharaxooda dheereeyeen dee xaafid ibnu xajar oo kale fatxulbaari shan iyo toban safxo safaxaadkii fatxulbaariya maaha dabcaadkan dee dambe uma jeedo waa dabcaadkii hore dhaadheeraayee suduurtuna xurufta yaryarayd ee suduurtuna ay suba dhoweyd taasee safxadna ay dheerayd taas shan iyo toban safxo kamida ayay to haddii malaa gaar loo saaro xuruufta la waaweyneeyo oo bal aqwaalihiisan iyo waxyaalahaasna meelihii loo celiyo malaa dee boqol safxo ay gaadha haddii isaga un dee la yar kala bixiyo dhowr iyo afartan safxo ay noqon lahay taasba waa intuu xadiidkan iyo bal wixii kuba sugay dee sida caadadiisu ahayna duruqdii xadiidka oo dhan buu tatabucayo riwaayaadkiisiiyo markaa alfaadihii iyo wixii oo dhan buu dabdinaya iyo macaanidii la yidhi iyo isagoo asmaadan bal tatabucayo wixii laba yidhi oo bal kolley waa waxaan diin celi doono dabcaadkii hore saddexiyo tobankaa markan muqadimada ka reebna waa dee ama waxa weeyaan waa mujaladka koobiyo tobnaad ma kitaabu dacwaad kolley kitaabkan aan imaka uga jirno meelahaas ayuu kuba yimi qaybihii ugu dambeeye bal markaa waxaa horta xadiidka inooguba sugan ilaahay waxa u sugnaaday sagaal iyo sagaashan magac baa u sugnaaday xadiidka markaa macnihiisa ma yar eegi doono kelimaad mooyaane laakiin halkan imaam nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu culimada weliba itifaaqood soo naqlinayaa cibaaradan ah ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay maaha in la leeyahay magacyada ilaahay intaasay ku dhan yihiin oy ku kooban yihiin itifaaqna waa soo naqliyey macnuhu waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankani khaasiyay leeyihiin fadiilo u gaaray leeyihiin oo aman xafidaha dakhala aljanna ee laakiin magacyada ilaahay intan kuma koobnee intan magacyadiisu way ka badan yihiin taasba wey itifaaq culimadu se waa laga yaaba afraad iyagu tidhaaha maye intanay kuma kooban yihiin se dee waa culimadu wala haddii aanan itifaaqba kaba cabirin jumhuurtoodu waa si ay tahay waana siay dee nusuus kale inoo faa'iideynayso kolle xujooyinku markaa wuxuu leeyahay maqsuudka xadiisku waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankan ruuxa isagu xifdiya ama kooba lafdiga dambe jannada ayuu gelayaa oo marka waxaan laynoogu sheegayaa xadiidkii halkan lagaba warramaya un waa jannada in lagu gelayo bixifdi ama biixsaai ahaaye maha macnuhu asmaadii baa intaa ku dhan taas weeye horta waa mid itifaaqna waa soo naqliya waa macno dee muhimo intaa inaynu ogaano kolley waxaaba kaba mida xadiid axmed iyo ay wariyaan waana xadiida صaxiixa waa xadiidkii ruuxa hadday hami iyo waxyaalahaasi kuba yimaadaan ducadii dee ay aqrisanayee ilaahayna subxaanaه watacaala faraj uu hamigiisa uguba yeelayey oo allahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatikaba bilaamaysa xadiidka maxaa la socotay asأaluka bikuli ismin marka samayta bihi nafsaka u istaatarta bihi fii cilmi اlgayb candak macnaa ismi kasta ood adigu waxa weeye naftaadii kuba magacowday ama dee axad khalqigaa kamida aada bartay ama wax dee keybka uun adigu aad ku noqotay cilmigiisa ayaan ilaahay kuguba weyn kuma dhama taas iyada waa mid arrinta kale inoo jirta xadiidkani bukhaari iyo muslim iyo aimada intooda badan tiradii asmaadani oo magacyadii oo laynoo kala dhigdhigo laynoo tiriyaa kuma sugna saxiixayn iyo dee kutub kaleba kumaba sugnaa xagga kale koladii uu rasuulku inoo sheegay ruuxa intaas ama asmaadaa xifdiya inuu dee janno kuba mudanayo maaha wax aan idhaahno waa waxaan la garanaynon cidi garan ahayn lama odhanayo sababta waxa weeyaan waxaan cidmo garan ahayn layskuma booriyeen oo ruuxa xifdiya ruuxa markaa ama kooba januu gelayayne xasi baa ku sugan tacalumkeedii in ilaahay lagu baryo in lagu ducaysta ayaa kuba suganoo markaa yaanay halkan inooguma sinraa waa wax la ogaan karay taasi markaa noqonaysa ee iyadala markaa dee shay aan cidi ogaan karin hadday tahay in fadligan laysuma sheegayaa iyo xasigan layskuma boorinaya dee intaa lalama yimaada waxay noqon layd in tacjiiz bay noqon layd oo bal taasna way jirtaa waa mid arrinta kale jirtaa xadiid baa tirmidi wariya xadiidkan riwaayadkiisa uu kuba wariya riwaayo kaba mida weliid ibnu markaa muslim riwaayadiisa ayaa waxaa kuba timi asmaadan in la tiriyo sagaal iyo sagaashankii ismiba laba tiriyo ee bal xadiidkaas tirmidi waa ku sugan yihi isaguna wuxuu dhaha dariiqaasun baawanu kuba warinay gariibna uu kaba cabiraaye laakiin culimmadu tay raajax yeeleen asmaada tirinteedu riwaayada tirmidi kuba soo aroortay waa mudraj bay leeyihiin oo xadiidkii marfuuc ma aha macnaha waa xadiidkii baa lala xidhiidhiyey culimada qaar unba ama qur'aankii ha ka tatabuceen nusuustii ha kaba tatabuceene waa mudraja xadiid marfuuca maa leeyahy haddii taasi marfuuc ahaan inooguma sugnaan lahayd dee waxaan odhan layna waa ta asmaadii waa laynoo magacaabay halkaasaan ka degayna halkaasaan kaba xafidayna bal taasi mudraj weyn xafn xajarna bal kolley idraajkeeda wixii tilmaamayana waa sheegaa waanu tatabucaa isaguna bal markaa dee iyadoo asmaadii oo si aan leyna waa la ogaan karaa qur-aankana asmaa badani kuma soo aroortay bal wuxuu tatabucay dee aymo kalena ha ugaba horeeyeeno qur-aanka wixii kuba yimi oo kale markaa markuu tatabucay ee labadaa la isla baaldhigo tirmidita kuba soo aroortay iyo umuuraha qur-aanka ay kaba soo saareen ee asmaa ahaay oo kale ee kuwo tirmidi kuba sugan riwaayadaas oon qur-aankii kuba sugnayn oo dhowr iyo labaatan gaadhay way jireen dhowr iyo labaatan ay qur-aanka kaba soo saareen oo dee waxa weeyaan taasi way jirto bal marka intaa tirmidi ziyaadadiisaa la saareen qur-aanka kuba sugnayn intaana looguma kordhiyo wuxuu soo naqliyay asmaa sagaal iyo sagaashana oo bal taasa waana tan dee aymo kala duwan oo qurdub iyo khazaal iyo ragle iyo kuwo ka dambeeyaba ay kutub ay ku khaas yeeleen asmaada ilaahiya macaanideeda iyo bal taasi ay jirtee laakiin kolleybana xagga tiradu ama waa asmaada dee kitaabkaa tirmidi kuba soo aroortay baan leenahay waa mudraj ama qur-aanka wixii kaba soo arooray weeyaanoo bal xaafinu xajara markuu qeyb saaray taa tirmidi qeybna uu kuba kordhiyey sagaal iyo sagaashankan waaba soo saara baana kitaabka hadii tilmaamayo n leeya haddii gaar loo saaro bal hala taxaqiijiyo aqoonshiisana hala celceliyo dee malaa boqol safxana markaa waa tegi lahay oo kitaab dhan ayuu iskaba noqon lahay bal taasi waa mid xagga marka la eego maxay tahay man axsaaha man xafidaha iyada taas riwaayada dambe marka gaadhno ayaan eegi doonaa waxyaalihii ay culimadu yidhaaheen bal horta umuurahaan leenahay intani kuma aha uun inay xasri asmaadii ilaahay intan laguma koobaye asmaada ilaahay intan way kaba badan tahay arrinku waxa weeyaan fadiilada ay leedahay baa tan ah man xafidaha dakhala aljanna taasba weeye xagga tirintaa tirmidi kuba soo aroortay dee kutubtii isaga kasoo naqlisayna si adkaar iyo keyrkiina kuba soo aroortayna bal kalaamkaas baa ku sugan idraajnimo iyo mudrajnimo asmaa kaleo qur-aankii dhacday oo aan halkaa kuba sugnayna iyadoo laba helayaana way jirtaaba ee bal waxaan leenahay taasun ma aha xadiidkaasun inta la qaato lama odhanayo asmaadii loo jeeday tan weeye حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن السيرين عن أبي هريرة وعن همام ابن منبه عن أبي هريرة معنى أيوب لبك ودورنا محمد بن السيرين عن أبي هريرة يا همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما إلهي السقال يستقاشا مقعبة أسقناتي mi-atan waa taakiid si aan dee tiscahaasi sabca bay noqon kartaayo taxriif waa dhici karaa waa adkayn la adkaynayo jumladii horun bay inoo sii adkaynaysaa mi-atan boqol ilaa waaxidan mid un mooye man axsaahaa haddaba ruuxa kooba asmaadaas dakala aljannata jannadu gelaya oo ruuxa asmaadaa kooba وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلهي وtr يحب الوtr بل xadيiثka qeyb waan soo شhaرaxnay xaggan bal mثalا axsahaadan dee riwaayana waa tan aan hayno xafidaha bay nooguba sugan ee aimada qaarkood labada riwaayo way isku fasireen oo xafidahaadaas bay kuba fasireen waa sida bukhaari iyo qolooyin kale ay kuba tegeen oo macnuhu markaa noqdo ruuxa xifdiya asmaada caynkaas ah ee sagaal iyo sagaashanka ah waxa uu dee jannadu gelaya de mar markaa bal xifdigii haddaan kuba fasirnayna kolley xifdigeedu wuxuu kulansanaya rumayntii la rumaynayey iyo weyneyntii la weyneynayey ducadii laguma ducaysanayey umuurahan kale alictibaar bimacaania umuurahaasaa kolley dee xifdigii kulansanaya ruuxan xafiday waa ruux asmaadii rumaysan waa ruux ku ducaysanaya waa ruux macaanideedii dhadhansanaya bal taasee laakiin xifdigaa waa laguma fasiray lafdigan axsaahaa baa deeta laakiin yimi kolley wuxuu khadaabi baa wuxuu dhaha kolley isagay dee xaafid iyo kayrkiiba qurdubiya ay ka soo qaadaan hadalkii hadalkiisa oo ay soo talkhiisiyeenna alixsaan markay noqoto meelahan oo kale kolley wujuuh buu ixtimaalayaa buu idha ixsaan mid waxa weeye uu koobay inaan idhaahno una uu tiriyey oo waa xifdigii buu u laabmayaayo an yacuddaha xataa yastawfiha waa inuu tiriyo asmaadii ilaa uu dhammaysanayo macnuu waa maxay barhkood kuma gaabsanayo eeg iyagii barhkood kuma gaabsanayo e e waxa weeyaan ilaahay haddii uu kuba baryayna dhammaantood buu ku wada baryaya ku wada ducaysanaya ku wada ammaanaya dee markaa hadduu taa la yimaadona wixii laysuguma ballan qaadiyo dakhala aljannadii ayuu mudanaya taa marka haddaan eegno oo kale dee axsaha oo kale waxa weeyaan way u timi macnahaasoo waxsa kula shayin ma uu koobay shay kastaba cilmi ahaanoo waa dabdinti iyo tabartaas oo kale macno labaadna way sheegaanoo halkan uu ixtimaalayo waana hadalkii ah macnuhu waxa weeyaan alixsaan waxaa loogaba jeedaa alidaaqa waa kartidii karidii la karayey oo calima an lan tuxsuuhu bal aayaddaas iyabuu soo qaatay istaqiimu walan tuxsuuhu xadiidkii ahaa oo ilaahay wuxuu ogaaday inaydaan karahayn cibaadada caynkaas ee habeenka intiisii badnayda salaad iyo qur-aan a uga soo jeedaysaan istaqiimu walan tuxsuuna bacnaa idinku toosnaada laakina xaqiiqadii istiqaamada ku sifowdaan way adagtao maba karaysaan oo markaa macnuhu haddii aan taa nidhaahno ixsaha macna idaaqa aan kuma fasirno macnuhu wuxuu noqonayaa man adaaqa alqiyaama bixaqi markaa bixaqiha wey ninka isagu kara inuu uqumo xaqeedii oo bal markaa ay noqoto bal matalan taas camal uu muqtadaheedii kuba camal falaya iyo macaanideedi uu ictibaarinayo de sida muqtadaheeda uga camal falayaan asmaadan bal hadduu yidhi alrazaaq oo kale inuu de ilaahay inuu kan raaziqa yahay ku kalsoon yahay oo kaleo alraxiim oo kale iyo alraxmaan iyo raxmay tilmaamayaane taas macnaheedii uu kuba cibro qaato ka takhaluqo naxariis isagiiba uu kuba sifoobo bal kuwaasna wixii dee suurtagala weeyaan xagga takhaluqi iyo ictibaarka macaanidiisi macnaha saddexaad imika meeshan yimaadaana waxa weeyaan uno alixaadatu bimacaaniha weye oo waxay idhahaan bay leeyihin luqada fulanun duu xasaatin manaa duu fahmin wamacrifo macaanidii ay lahayd buu koobaya macnaheedii buu baranaya dee kolley macnaheeda barashadeedina maxaa kaba imanaya waana tan qolooyinkan kutubta asmaada iyo sharaxeeda waa jaanibka ubeed macnaheedii ictibaarid kaa hore iyo takhaluqii iyo baryadii ilaahay kuba baryayay way kaba laazimayaane bal taasba weye bal aniga waxaan leeyahay kolle waa sida qurdubi mayu yidhaaye bal wuxuu dee iyadoo macaanidaa laftigu inoo ixtimaalayo haddana ruuxii mu'minkee qeyb qaybaha ama macnaha kamida kuba sifooba ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa waxaa laga rajaynaya un mawcuudkan uu u ballan qaaday dad ee ah janno in laguba gelayo inuu helo dee maraatibta waaba kaba kalisanaade oo xifdiga alfaadoodii la xifdiyo ee la tiriye la dhameeye ilaahay laguma baryaa ugu sahlan dee iyadoo la bal matalan macaanideedii iyo waxyaalaha caynkaasa iyo umuurahay tilmaamaysa iyo bal umuuraha loo qumaana iyaduna kolley waa martabo sare oo kale macnaha un la ogaado taasi waa takhaluqii iyo bal taas macnahoodii oo lama ogaado dee kolleyna tacdiimkii iyo rumayntii way la soconaysaa iyadna oo macno uba dhaxaysa marka bal mid keliya way kala kaamilsan inaka kuma sifooba ilahay wax lagaba rajaynaya fadligiisa inuu ruuxa dee bal waxa weeyaan naxariistiisa siiyo ama mawcuudkan uu helo bal waa umuuro xadiiskuna kolley kalaamkiisu intaa waa kaa badayaan leenahay anagaa meelna idin tilmaamay masarka ugu hadal badan وازداد hmام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه wتr ويحب الwتر lfdigii horena u inooguba sugnaayey ilahay horta keli weeye waa waaxidka laa شharيika lah laa في ذaته وalaa في صفاaته walaa في أفعاaله w dee l isaga la wadaagsadee w ama شharيik ba aan lahayn oo ilaahay سubحaanaه وataعaalى keli weeye taasi iyadu waa mid يحب الwtrna witrigana waa jeceliyo de ilaahay subحaanaه وataعaalى acmaashan dee witriga ah ee uu inoo jideeyey ee uu ina faray ilaahay subحaanaه وataعaalى waa jeceliyo waa tan acmaal kala duwan oo dacaadkii iyo witrigii bay kuba sugayn salaadihii waa شhan oo kale waa شhan waa witri oo kale طahaaradii saddex saddex dawaafkii waa toddoba sacyigii waa toddoba remyal jibaar waa toddoba oo kale bal matalan umuuro kaleo iyadna kala duwan oo acmaashii kale uu ilaahay inoo jideeye laynana faray oo witrigii waa jiraan xagga kale marka la eego ilaahay makhluuqaadkiisan samooyinkii toddobau ka dhigo dhulkii toddobau ka dhigayo bal umuuro kale ayaami usbuuc waa toddobadaasoo waxyaalo badan oo makhluuqaadkiisa ka mid an witrigaasa yihiin haddaba ilaahay subxaana wa tacaala isaga keli weeye witrigana ilaahay subxaana wa tacaala waa jecel yahayoo dee waana kan ina faray acmaal badan oo taasa waa kan inoo jideeyey uu jecel yahay dee ruuxiina bal masalan jacaylkaa laasimkiisna muxuu noqon acmaashaa iyadna witrigaa ruuxii laba yimaadee dee uu faray waa ka sawaabinayaaye laakiin bal ilaahay waa jecel yahay witrigana waaba kaa isagu dee makhluuqaadkiisii qaybo kaba midana kaba dhigay witri acmaal kala duwan uu dadka faray una jideeyena ay witrigaba yihiine ilaahay keli weeye witrina waa jecel yahay bal waa siday kuba fasireen macnuu yar ishaara saaxib lmufhim oo qurdubi oo uu kaba dhigo ee ilaahay witr weeye keli weeye yuxib alwitrna witriga bmanaa witrigii manaa oo in la keli yeelo oo dee an yuwaxad wayuctaqada dalika waa jecelyaho dee bal dee taas tawxiid la-aan bay iimaan la-aan bay noqonaysaa oo wuxuu leeyahay xadiidkaa isku wada mid noqonaya labadii dhinac baan iskuba fasiraynay bal macaanidan kale e ayimadu kuba fasireen baan kuba daysana ilaahay witr weeye witrigana waa jecelya baabulcazmi biducaai walaa yaquulin shita kolley maanta galabta waxyaalo kalun ba shuqliyey oo wakti dheerna aniga halkan ba caawa cashirka inoogu joogaya allah subxana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa tu'na cadina walaa taxrimna watirna walaa tuqtir calayna wardina warda cana
محل